Dowladaha xubnaha ka ah Hay'adda Caafimaadka ee Adduunka ee WHO ayaa sanadkii kun sagaal boqol sideetan iyo todobadii isku afgartay in sanad kasta soddon iyo kowda bisha May oo maanta ku beegaan dunida loogu dabaaldego Maalinta Caalamiga ah ee ka Hortagga Tubaakada. Maalintan ayaa looga gol leeyahay sidii bulshada loogu wacyigelin lahaa halista tubaakada, in lagu dhiirrigeliyo dadka cuna in ay iska dhaafaan, iyo taageeridda siyaasadaha xakamaynta tubaakada. Khataraha caafimaadka ee la kulma ayaa waxaa ka mid ah neefta, kansarka afka, dhuunta, sambabada, iyo wadne xanuunka, waxaana sidoo kale laga dhaxlaa dhaqaale burbur iyadoo bulshada iyo xubnaha qoyska ay waxyeello caafimaad kala kulmaan qofka caba sigaarka maadaama inta badan guriga iyo goobaha danta guud ama la isugu yimaado ay ku cabaan. Doctor Cabdiraxmaan Maxamed Abiikar oo ka mid ah bahda caafimaadka ee ka howlgala magaalada Beledweyne ayaa raadiyo Beerula uga warramay muhiimadda maalintan iyo caafimaad darrada lagala kulmo isticmaalka tubaakada.
Tubaakada waa geed ka mid ah noocyada loo yaqaano Nicotiana waxaana si gaar ah loo isticmaalaa nooceeda la yiraahdo Nicotiana Tobacum oo laga sameeyo alaabta tubaakada sida sigaarka, shiishada, jaadka iyo tubaakada la ruugo. tubaakada waxay leedahay kiimika aad u xoog badan oo la yiraahdo nicotin maadadaasa ku jirto taasoo kicinaysa habdhiska neerfaha sidoo kale nicotinka wuxuu si dhaqsi ah ugu dhacaa maskaxda wuxuuna sababaa in qofka uu markuu qaato uu dareemo farxad khiyaali yacni oo meel dheer aan jirin iyo waxaa kaloo ka dhalanayo qabatin inuu qofkii qabatimo maadadii uu u baahdo mar walbo tubaakada waxaa laga helaa in ka badan toddoba kun oo kiimika markii la gubo maaddooyinkaas waxay iskugu jiraan maaddooyida taar la dhaha maaddo kale oo la dhaha carbon monoxide iyo ammonia oo maaddooyin kansar keenaya ay ku jiraan
sidee buu jirka biniaadamka uga falceliyaa marka uu sigaar kacbo
marka qofka sigaar cabo jirkiisa wuxuu la kulmaa saameyn ballaaran dhowr habdhis no ayay saameysaa tubaakada oo ay kamid yihiin habdhiska neerbaha habdhiska wadnaha iyo habdhiska maxaa ku dhahay hawo mareenka haddaan ka bilaawna habdhiska maskaxda iyo neerbaha nicotinku wuxuu gaaraa maskaxda muddo toban il baqsi gudaheed ah wuxuuna kiciyaa hormoonada sida hormoonka la yiraahdo dopamin taasoo abuurta qofka inuu dareemo raaxo khiyaali ah oo qofkii deganaan uu ku dareemo mar walbana uu u baahdo uu qabatimo marka laga eego habdhiska wadnaha iyo dhiiggana wuxuu keenaa in uu keeno wadna garaac zaa'id ah iyo cadaadiska dhiig inuu kor u qaado mustaf cabdi aadan oo ka mid ah dadkii horey uu isticmaali jiray ayaa raadiyo beerula ugu warramay saameynta uu kala kulmay
bismillahi raxmaan magaciiga waxaaa musdhafa marka hore ku diro waxaan lahay sigaarbaa marka hore cabi jiray hadda balowdaan hadana tubaakada marka dabadana laan la qabsaday sigaarka inkastoo micnaha tubaakadii sigaarka isku mid ahayn sigaarka markii cays maxulewana garaac saaduu leeyahay hataa qofka hataa or dheer hataa ma orda karo sigaar sigaarka macnaha wax jir maaha tubaakada yaa marka daba la qabsaday tubaakadii yaa isticmaali jiray waayahay marka aad bilaabeysay sigaar cabista iyo tubaakada maxaa ku bilowday marka hore buri marka hore bulood dhan ma lahayn marka daba dad oo micnaha ku xiriirsa asxaab noqdo bulood lahayn ayagiiyaa marka dab iskii daba socda ayagaa marka dab bari kadab meesha kala qabsado heer waxaan gaar haddaan balowda aan waayo inay xanaaqo dadka xanaaqo aan war badan waxaas ogolaan yaa marka dabo yaa isku arka kadib balowdii marka dab waa la qabsadaaday
ilaa imisa sana ayaa isticmaalaysay sigaarka tubaakada sigaarka waxaan isticmaali jiray asiga laba sana camal ka dambana waa ka wareegtay tubaakada ayaa usoo wareegtay tubakadayyaa isticmaal ciidana ilaayo saddex sano ka dambana si iskiigoona falkeeda gaal haddaadama isticmaal waa iska dhaafay
waayahay maxaa dareentay markii aad iska dhaaftay cunista tubaakada iyo sigaarka
wallaahi markaa iska dhaafayay horta cabaareyda horta waa waa bil camal waa bil camal hataa waa u xanuunsada laas hadda markaa iska dhaafay jirkay micnaha oo isbedelay dhiiggii hadda waa soo noqday jirka hadde micnaha owel waa madoobey waxaana waxaa yeelaya balowda haddana waa jirkaa dhinacsiin waa soo gaada waa nuuraya qaar ka mid ah culimada beledweyne ayaa raadiyo beerula ugu warramay waxa ay diinta ay ka qabto cunista tubaakada ilaahay subxaana wa tacaala mahad iskale marka hore intaa kadib tubaakada markii laga hadlo sharci ahaan ama miisaanka sharciga la saaro waxay soo gelaysaa waxyaabaha muskarka ah oo maanka dooriya waxayna la boos tahay sigaarka sababtoo ah tubaakada sigaarka iyadaa laga sameeyaa nabigeena caleyhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay kullu muskir xaraam wax walboo maanka duuriyo waa xaraam sidaas darteed marka waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka xaraaro ku dhalinayo oo haddana nafci ay keenaysa aysan jirin marka waxay ka mid tahay waxyaabaha maanka duuriya sidaas darteed tubaakada waa xaaraan waxayna la boos tahay sigaarka waxay ka mid tahay waxyaabaha daraagga ah oo halista qofka bini aadamka ah xagga shareecadana xaaraanta ku ah xagga hadee caafimaadkana hadee in badanba ay ka digeen dhakhaatiirtu tubaakada markaa waa waxa maandooriyahay ka mid tahay qofku markuu isticmaalo uu laga yaabo cibaadaadkii inuu ka tago salaadii hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay in sanadkii siddeed milyan oo ruux ay u dhintaan cunista tubaakada iyo cabista sigaarka halka hal dhibic laba milyan ay u dhintaan qiiqa sigaarka ee soo gaara